بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وعدرسك أن عاو كبلا مياه آيات laba boqol iyo lixyo tobnaad ee suuratu lbaqara waxaanu ku joogaa aayadda laba boqol iyo saddex iyo soddon ee suuradda lafteeda allah waxau ihi subxaanah kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shayئa wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shayئa wahuwa sharu lakum والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحكت المامي وجوب الجهاد في سبيل الله واجب لماذا إلهي درتي إن لو دقال لما أي واجب تهي iyo waajibkaa jihaadka maadaama naf iyo maalba lagu waayayo inuu yahay mashaqo iyo culays naftu dabeeca ahaan ay dhibsanayso oo qofku isagoo sharci ahaan raalli ku oo ku qanacsan oo wanaagga jihaadka doonaya ayaa dee basharka waxa ku beeran wixii dhibayaba inuu dhibsado oo ruuxu dee haddii bahal ama libaax halkaa uu kaga soo boodo wuu ka baqanaya isagoo ilaahay ka baqanaya ayaa haddana cabsida dabiiciga ee basharka ku beeran dee wuu ka baqanayaa wixii dhiba marka waa sidaas oo kale oo waa karaaho iyo naciibsho dabiiciyahoo ah uun naftu inay wixii dhibayaba dhibsato laakiin karaaho sharciya ma aha ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaluu ku tilmaamay aayaadkan xurmatu lashhuri alxurum xurmada bilaha xurmada leh in ay nebiga sala allahu calayhi wasalam weydiinayaan loona jawaabo la tilmaamay iyadoo bilaha xurmada le dhexdooda in la dagaalamaa arrin culus oo weyn ay tahay waxaase ka sii weyn in dadka ilaahay jidkiisa laga horjoogsado oo ilaahay tabaaraka wa tacaala laga gaaloobo masaajidka xurmada lana dadka laga horjoogsado lagana saaro gaalnimada iyo dadka diintooda laga fidnaynayo ayaa ka daran in la dagaalamo bilaha xurmada le dhexdooda macnihiiyo muraadkuna waxa weeyi waa arrin weyn bilaha xurmada le dhexdooda u dagaal dhaco waxaase ka weyn waxa kale aad samaynaysaan haddaad gaala tihiin waxaa kaloo aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay xukmu lkhamri waalmaysir wa maraaxilu lkhamr khamrada iyo khamaarka xukumkooda iyo maraaxishay khamradu soo martay wax ka mid ah yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa wayas'aluunaka maada yunfiquuna qul ilcafwa ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaddaas khamrada iyo khamaarka iyo dhib iyo dheefba waxa ku jira iyo dhibtoodu inay dheeftooda ka badan tahay aayaddani markaa waxay ka mid tahay waa marxalad maraaxishii khamradu soo martay ka mid ah oo waxay culimmadu yidhaahdeen marxaladda ugu horreysay khamradu ay soo martay waa aayaddii suuratu nnaxli ee allah uu yidhi subxaanah wa min hamaraati alnakhiili waalacnaabi tattakhiduuna minhu sakara warisqan xasana allah waxa uu yidhi timirta iyo cinabka midhahooda waxaa ka samaysanaysaan wax lagu sikhraamo iyo wax la quuto ama risiq wanaagsan marka aayaddaa waxaa lagu tilmaamay inay risiq wanaagsan oo la quuto oo dheef mooye aan dhib lahaynna ay ka samaystaan midhaha labadaa geed waa timirta iyo cinabka eh wax lagu sikhraamona ay ka samaystaan oo khamro ah aayaddaas lama xarimin khamrada waxase la dareensiiyey inaanay ahayn risqan xasanan waa ishcaar waayo waxa la qaabilsiiyey sakaran wa risqan xasanan way iska soo horjeedaan marka dee masinna wax lagu sikhraamo iyo wax la quuto wanaagsani taasi waxay ahayd awalu marxala lama xarimin laakiin waxbaa la dareensiiyey marxaladda ku xigta waxay ahayd marxaladda aayaddan caawa aynu marayno oo waxaa la yidhi qul fiihimaa ismun kabiiru wa manaaficu linnaas weli lama xarimin waxaase loo sarbeebay wax wanaagsan inaanay ahayn waayo shayga dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisu dee wax lagu dhaca ma aha oo caqliga saliimkii waa kuu diidayaa marka waxaa la tilmaamay in waxoogaa dheefa ay dadku manaafacaadsadaan oo khamaarka oo kale dee waxoogaa xoola aanu ku tabcinba oo aanu meel usoo marin buu ku heli karaa waa nooc nafci waxtar adduunyo oo ruuxu u arki karuu ku dagmi karo khamradana markaa uu cabo waxoogaa nashaad ama farax ama dee sawir beena ayuu istusayaa marka calaa kullin waxoogaa qofka nafci ugu muuqda waa ku jiraa laakiin dhibta ay dhaxal siinayaan baa ka daran dheeftooda marxaladaasna waxaa la yidhaha waa marxalatu tacriid waa sarbeeb oo waxaa la leeyahay qofkii caqli lihi markuu shayga miisaamo waxa dhibtiisu ay dheeftiisa ka badato dee ha ka dheeraado welise lama xarimin taxriim rasmi ah waxaynu dhaafnay aaya aayaadkani intii ay soo aanay soo degin cumar baa waxa uu yidhi isagoo ducaysanaya allaahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shaafiya fainaha tudhibu lmaala waalcaql cumar baa waxa uu yihi cumar mulham buu ahaa muwaafaqaad badanoo waxyiga uu ku waafaqo leh marka wuxuu yidhi allahayow khamrada noo caddee caddayn aanu kaga bogsanno arrinkeeda waayo xoolaha iyo caqliga labadaba waa tagsiinaysaa oo waa baabi'inaysaa markaasay soo degtay yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas waana marxaladii labaad faduciya cumaru faquri'at calayh cumar waa loo yeedhay aayaddii waa lagu dul akriyey haddana dee si dhaba ugama bogsane wuxuu yidhi allaahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya ilan weli arrinkeeda toos looma kala jarine ilaahow khamrada arrinkeeda noo caddee caddayn aanu kaga bogsanno arrinkeeda oo cad markaasaa waxaa soo degtay aayaddii kale suuratu nnisaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun mu'miniintiiyey ha u dhowaanina salaada idinkoo sikhraansan ilaa aada ka garanaysaan oo ka ogaanaysaan waxa aada ku hadlaysaanoo miyirkiinu inta uu idinka soo noqonayo marxaladan saddexaadna waxay ahayd marxalatu taxriimi alkhamri fii waqti asalaa duuna gayriha min alawqaat waa marxaladii khamrada la xarimay xilliga salaada la tukanayo oo keliya wakhtiyada kale si aan la xarimin laakiin maadaama salaadii la yidhi idinkoo sikhraansan ha gelina taasi waxay keensanaysaa wakti badan oo salaada ka horeeya inay khamrada kasii dheeraadaan waayo wakti dhow hadday cabbaan salaadaa soo gelaysa dee iyagoo sikhraansan taasina ma bannaana fa duciya cumaru fa quri'at calayh cumar ibnu khadaab baa loo yeedho aayaddii suuratu nisaana waa lagu dul akriyey markaasuu haddana yidhi allaahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahow arrinka khamrada noo caddee caddayn aanu kaga bogsanno fanasalat aayat lmaa-ida markaasaa guntii iyo gebagabadii marxaladii u dambeysay ee arrinka khamrada la gooyey waxaa soo degtay aayaddii suurat lmaa-ida ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsu min camali shayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata walbagdaءa fi lkhamri walmaysir wayasudakum can dikri illahi wa can الsalaa fahal antum muntahuun halkaasay kusoo dhammaatay markaasaa cumar loo yeedho lagu dul akriyey markaasuu yihi intahaynaa yaa rabbanaa intahaynaa yaa rabbanaa rabbigayow ka hadhnay waayo waxa la caddeeyey caddayn ay ka bogsadeen oo waxa lagu soo gebagabeeyey fahal antum muntahuun oo nahyiga ugu sariixsan ah markuu ku yimaado calaa siiqati alkhabar khamradu markaa maraaxisha afartee kala dambeeya ayaa taxriimkeedu soo maray khamrana waxaa la yidhaha kullu maa khamara alcaqla ama ha la kabado ama ha la cuno ama ha la ursado ama daanka ha la dhigo wax alla wixii caqliga daboola ayaa khamro la yidhaha kullu maa khamara alcaqla maysir oo khamaarka ana waxaa la yidhaha kullu lacibin yaxsulu bisababihi calaa maalin bilaa ciwad wa saaxibuhu bayna algunmi waalgurmi ciyaar kasta oo ruuxu uu xoole ku helayo bilaa ciwad bedel la-aan saaxiibkiisuna uu u dhexeeyo khasaare iyo faa'iido oo marka ciyaartaa la dhigto ruuxii wuxuu u dhaxeeyaa inuu aayar faa'iido faa'iide aanu meel dheer usoo marin biduuni muqaabil iyo inuu khasaaro xoolihiisa ka dhaqaaqo labadaasuu udhaxeeya ilan mucaamalaadka maaliga ee tijaariga ee ganacsigu waa akhdi wa cataa waa wax la isweydaarsanayo tanse waxba la isweydaarsan maayo qofkii waa bayna alkhasaarati waalfaa'ida ama xooluu aayar iskala dhaqaaqay ama kiisiibuu ka dhaqaaqo waa khasaaray marka waxaa loo yidhi maysir waa min alyusri oo si sahlan buu xoole ku heri karaa ama min alyasaar wahuwa alghina oo si sahlan buu hodan ku noqon karaa waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujubu lixsaani ila alyataama wayas'aluunaka can اlyataama qul islaaxu lahm khayr wain tukhaaliطuuhm faikhwanukum wallahu yaclamu lmufsida min almuslix in agoonta loo hagaajiyo xuquuqdooda iyo xoolahooda oon laga dayicina loo daryeelo waxaa kaloo aayaadka ku sugan تxriimu نikaaxi الmushrikaaت wa inkaaxi الmushrikiin wa bayaani الsabab inay xaaraan tahay haweenka mushrikaadka ee gaalada inay muslimiintu guursadaan iyo inay xaaraan tahay ragga waxa weeyaan gaalada ah hablaha muslimaadka ah in loo guuriyo iyo sababta labadaba loo manciyey walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina ha guursanina dumarkii gaalada ahaa ee mushrikaadka ahaa ilaa ay rabbigood rumeeyaan cumuumkaa la diiday haweenka gaalada muslimiintu inay guursadaan waxaa laga soo reebay fii suurati almaa-ida dumarka kitaabiyaadka ee ahlu kitaabka ah ee alyahuudiyaat waalnasraaniyaat ayaa laga soo reebay oo waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum haweenka dhowrsoon ee ahlu kitaabka ah waa laynoo baneeyey muslimiin ahaan inaynu guursanno kuwa ahlu kitaabka ah waana istinaa laga soo reebay cumuumka nahyiga guud ee layidhi walaa tankixu lmushrikaat laakiin cumuumka walaa tunkixu lmushrikiina haweenka muslimiinta ah gaalo inaan loo guurin caamkeeday baaqi ku taho waxba lagama soo reebin oo gabadh muslimadii nin gaala uma banaana ama kitaabi ha noqda ama yuu noqonin oo allah waxau yihi laa huna xillu lahum walaa hum yaxiluuna lahuna isku xalaal ma aha ee waa kala xaaraansan yihiin marka gabadh muslimada magayo gaal maanta dee way dhacday oo dad baaba warbaahinta lasoo fadhiistee laakiin diinta islaamka iyo sharaa'icda ilaahay soo dejiyey sideeda marka loogu dhaqmayo gabadh muslimadii gayaan uma aha gaal ama kitaabi ha noqdo ama yaanu noqonin sababta waa la caddeeyey maxaa loo manciyey arrinkaas ulaaika yadcuuna ila annaar waayo dee naar bay dadka ugu baaqayaan waa sababu taxriim naar bay u sababayaan oo ummadda ugu baaqayaan wax la guursado oo loo dhawaado marka ma aha oo guur iyo xididnimo ay dhex marto ma aha waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen wujubu wujubu ijtinaabi الnisaai fi lmaxiid inay waajib tahay haweenku xilliga ay caadada leeyihiin in laga dheeraado in loo dhowaan waxaa loo jeedaa galmadooda sida kale looma karantinimaynayo sidii yahuudda eh wayas'aluunaka can اlmaxiidi qul huwa adan faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiid waxaa kaloo haweenkii lagu shabahay tashbiihu nnisaa'i bilxard beertii la falanaya ama la beeranayaa lagu shabahay oo beerta marka shinida lagu beerto dee midhaa laga rajaynayaa haweenkana ubad iyo awlaad baa laga rajaynayaa marka la beerto nisaaukum xarhun lakum faatuu xarhakum annaa shi'tum waxaa kaloo aayaadka ku sugan bacdu axkaami alxalf axkaamtii dhaarta wax ka mid ah allah waxau ihi walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas halkaa waxaa lagu tilmaamay dhaarta la dhaaranayo inaan laga dhigan wax ka manciya qofka oo ka hor joogsada khayr inuu sameeyo oo macnaha ruuxii inuu yidhaahda ma aha waan ka dhaartay khayrkaas oo samayn maayo dhaartu inay maanic khayrka kaa manciyo noqoto ma bannaana haddaad shay khayra ka dhaaratana khayrka samee dhaartana ka kafaaro gudo siduu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo aayaadka ku sugan xukmu liilaahi min annisaa haweenkii in laga dhaarto axkaamta ku saabsan wax ka mid ah inuu ninkii kaba dhaarto haweenaydiisa inuu u dhowaado ama la mucaamaloodo u galmoodo liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati arbacati ashhurin fain faawuu faina allaha gafuuru raxiim taana khulaasadeedu waxa weeye ninku hadduu haweenaydiisii uu ka dhaartay afar bilood iyo wax ka badan muddada ka yar dhibaato ma leh laakiin hadday afar bilood gaadho ama ka badato markay afar bilood gaadho laba khiyaar buu leeyahy oon mid saddexaad lahayn inuu usoo noqdo haweenaydiisii uu la dhaqmo iyo inuu furuu bannaanka ka maro laakiin inay noqoto mucallaq ka laalaado oo aan lana dhaqmayn oon la haysanayn lana furin oy meel dhexe ku sugnaato wax bannaan ma aha hadduu sidaa samayn waayana qaadiga muslimka ayaa khasab kaga furaya hadduu la dhaqmi waayo waa halkay culimmadu ka qaataan haweenayda afar bilood ka badan in laga maqnaado ma aha waayo xaq bay leedahay iyo xuquuq waxay u timid mucaasharo iyo xaq inay hesho ma aha oo keliya dee guri iyo cunto iyo cabitaan marka haweenka yaryare inta la guursaday yurub iyo maraykan laga tegaya intaasoo sano la maqnaanayo hadhowna waxbaa dhacay laleeyahay dee dembiga ina kaa leh waayo inata yaree la guursaday lahaa xuquuq ma aha inaad isaga tagta dee ama la jooga ma kaxayso laakiin intaan mehersadaan iska maqnaanaya fasaad iyo foolxumo badan bay sababaysa waxaa kaloo aayaadkan alla uu kaga warramay bacdu axkaami alaaq yacni axkaamtii iyo ciddooyinkii iyo cidda tirsigii haweenka marka la furo wax ka mid ah waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quruu allah waxa uu tilmaamay haweenkii la furay inay ciddo tirsanayaan saddex caado ama saddex duhri oo quruuga waxaa la yidhaha waa min alalfaad almushtaraka oo duhriga iyo caadada labadaba waa ku dhacaa qur'igu markaa saddex caado ayay ku ciddo tirsanayaan oo ciddadoodu ku dhammaanaysaa ama saddex duhri oo dhiiggii ay ka daahirowday halaathata quruu waxaa laga soo reebayaa haweenka shan nooc oo ka mid ah oon iyagu saddex duhri iyo saddex dhiig midna aan tirsanayn waxaa ka mid ah haweenaydii markii la meheriyey iyadoon la taaban la furay wax cidaaba taa laguma leh isla markaasaa la guursan karaa waayo alla waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmuuminaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhun famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha haweenkaad guursateen haddaad furtaan idinkoon taaban ka hor macnaha iyadoon loo galmoon oo aanay kulmin ninkii iyo naagtii ayaa ay kala tegeen meher uunbaa dhacay wax ciddaa laguma leh bartuu ku meheriyey wax yar kadibna hadduu ku furo saacad kadibna waxa weeyaan gayaankeedi iyo guurkeedu waa u fasaxan yahay waayo waxay ka ciddo tirsataaba dee ma dhicin ciddo laguma leh laakiin taa waxaa ka duwan bikhilaafi almutawafaa canha zawjuha tii uu ka dhintay zawjkeedu oo isagoo imika mehersaday saacad kadib hadduu ka dhinto isagoon taaban ha taabta ama yuu taaban way ciddo tirsanaysaa ta laga dhintay laakiin ta aan ciddada lagu lahayn een waxba tirsanayni waa ta aan la furay lagama dhiman laakiin intuu mehersaday ayuu qabla almasiis furay maa calayhaa cidda tase laga dhintay way ciddo tirsanaysaa walow yuu taabanbe waxaa kaloo laga soo reebayaa haweenkii uurka lahaa oo wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahun iyaga ciddadoodu haddii laga dhintay iyo haddii la furayba waa intay ka umulayaan ha dhowaada ama ha dheeraada yani umulidda iyo wadcigu waxaa kaloo laga soo reebayaa tii sunna goyska ahayd ee caadadiyo dhiigu ka go-ay ee gabowday iyo tii yaraydee aan caadaba helin iyaguna wallaahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaathatu ashhurin wallaahi lam yaxidna tii caadadu ka go-day iyo tii aan helinba dee iyaga ciddadoodu waa saddex biloode halaathatu quruu maaha addoontiina halaathatu quruu ma tirsanaysa waa bixaydatayni laba caado ayay ku ciddad baxaysaa oo ay tirsanaysaa aayaadka u dambeeya waxaa lagu tilmaamay bacdu axkaami aradaac wa wujuubu nafaqati lmurdicati cala alab axkaamta naas nuujinta wax ka mid ah iyo nafaqada haweeneydii naaska nuujinaysay inay aabbaha ama waalidka saaran tahay ama ha noqoto taa naaska shaqsiinaysaa tii dhashay ama tu kale oo loo keeno loo soo ergistay inay nuujiso uun ha noqoto laakiin ridaaca xaq bay ugu yeelanaysaa masruuf iyo nafaqo allah waxaa uhi subxaanah kutiba waxaa lagu faral yeelay calaykum korkiina alqitaalu dagaalkii ilaahay dartii loo dagaalamayaa korkiina lagu faral yeelay walxaal baa lagu faral yeelay huwa dagaalkaasi kurhun ay makruuhun mid la nacayo uu yahay oo lakum idinka uu idin yahay mid la nacayo waa karaaha abiiciya walaysat karaahatan sharciyatan aw kasabiya laakiin waa tii abiiciga ahayd ee bashar oo dhan ku beerayd waxay dhiba inuu dhibsado qofka oo ka damqado isagoo ogoloo raalli ka ah ilan salaadii waxaa laga yaabaa qiyaamkii dheeraa inaad ku daasho adoo raalli ka ah marka waa waxyaabaha abciga dee qofka ku beeran laakiin isagoo sharci ahaan u ogol oon u diidanayn marka dagaalkii waxaa laydinku faral yeelay walxaal huwa dagaalkii kurhun ay makruuhun mid la nacayo uu yahay oo lakum idinka uu idin yahay mid la nacayo oo nafuhu ay dhibsanayaan dabeecad ahaan sharci ahaan iyagoo raalli uga ah oo raba wa casaa an takrahuu waxaa mudan tihiin inaad nacdaan shay-aa shay inaad nacdaan baa mudan tihiin walxaal huwa shaygaasi khayrun uu khayr idin yahay lakum idinka oo idin khayr badan yahay wa casaa an tuxibuu waxaa mudan tihiin inaad jeclaataan shay-a shay walxaal huwa shaygaasi sharun shar uu idin yahay lakum idinka wallaahu alle ayaa yaclamu og arrimaha cidhibtooda iyo raadkooda dambe iyo midhaha ka dhalanaya wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin cidhibta iyo cawaaqibta dambe umuurtu ay ku dambaynayso marka ibnu cabaas waxau yihi casaa min allaahi muujiba iminka oo kale waa tarajiya tawaquc yacni waxaa la arkaa oo laga yaabaa inaad wax iska jeclaataan isagoon khayr ba idiin ahayn oo shar ah waxna aad iska karaahiyeysataan isagoo khayr idiin ah oo dheef iyo wanaag idinku jiro waa la arkaa weeyi laakiin xagga rabbi casaan markay gasho waa muujiba oo waxaa lagu macneeyaa waxa dhab oo xaqiiqo ah oo dhacaya allah waxaa uhi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi moxamedow can ishahri bishii bay ku weydiinayaan bishii alxaraami ee xurmada lahayd qitaalin bisha daatadeed iyo lafteeda kuma waraysanayaane qitaalin ka bedel dagaal bay ku weydiinayaan fiihi bishaa xurmada le dhexdeeda la dagaalamo marka waxaa la yidhaha bedelulishtimaal oo bishu waxay koobsanayso dhexdeeda ah ama dhexdeeda dhacaya ayaa maqsuudka su-aashu uu yahay ee bisha lafteeda ma aha waa dagaalka dhexdeeda la dagaalamo marka waa bedelu ishtimaal yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow can ishahri bishii alxaraami ee xurmada lahayd ka bedel qitaalin maqsuudka su-aashu hadda waa tan qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan dagaalkaasoo fiihi bishaa xurmada leh dhexdeeda la dagaalamo bishaa dhexdiisa dagaalka la dagaalamo ayay ku su-aalayaan qul waxaa tidhaa nebi moxamedow qitaalun dagaal fiihi bishaa xurmada le dhexdiisa la dagaalamaa kabiirun waa mid weyn oo dembi yar ma aha waa dembi weyn wasaddun jeedin dadka laga jeediyo can sabiili illaah ilaahay jidkiisa dadka laga jeediyo iyo wa kufrun gaalnimo bihi ilaahay laga gaaloobo iyo walmasjid alxaraami wasaddunta ku cadafoo ay wasaddun can ilmasjid alxaraami iyo jeedin dadka laga jeediyo masaajidkii xurmada lahaa iyo wa ikhraaju ahlihi ay ahli lmasjid alxaraam dadkii masaajidka xurmada leh ehelkiisa ahaa bixin laga bixiyo minhu masaajidkii xurmada lahaa laga bixiyo ayaa akbaru ka weyn cinda allah ilaahay agtiisa kaga weyn ay min alqitaali fi shahri alxaraam yacni bishaa xurmada leh dhexdeeda in la dagaalamo oo laydin laayo waxa ka weyn waxaa kale samaynaysaan aayadda sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam ciidan uu diro cabdillaahi ibnu jaxash uu haystay ayaa bishii waxa weeyaan jumaada alaakhira ama jumaada athaaniya aakhirkeeda maalintii u dambeysay soddonaad ayaa safar gaalaa ay la kulmeen dabeed waxay laayaan iyo waxay qafaashaan bay ka dhigeen waana maalin ka hor bisha rajab markaasaa mushrikiintii arrintaa muslimiinta ku ceebeeyeen oo waxay yidhaahdeen kowdii rajab ayay dagaal sameeyeen rajabna dee waa min alashhuri alxurum afartii bilood ee xurmada lahaa ayay ka mid tahay marka muslimiintu iyagu inay tahay jumaad al aakhira maalintii u dambeysay bay kula dagaalameen oo aanay rajab weli bilan gaaladiina waxay yidhaahdeen maye rajab baa bilato kowdii rajab oo shahrulxaraam ah ayaa nala dirirteen tii baa loogu jawaabay oo waxaa la leeyahay bil xurmale dhexdeeda in la dagaalamaa waa weyntaho ma yara waxase ka weyn gaalnimadiinna iyo dadkaad diinta ka fidnaynaysaan iyo ilaahay jidkii oo aad ka hor joogsateen dadka iyo masaajidkii xurmada lahaa oo dadkii ka saarteen oo ka hor joogsateen intaasoo dembiyoo samayseen ayaa ka weyn bil xurmale dhexdeed in la dagaalamo waalfitnatu akbaru min alqatli allah waxau ihi waalfitnatu gaalnimada iyo dadkoo diinta ah ka fidnaysaan ayaa akbaru ka weyn min alqatli dilka laydin dilayo bisha xurmada le dhexdeeda waxaa ka weyn gaalnimadiina iyo fidnada dadka aada diinta ka fidnaynaysaan ee aada gaalaysiinaysaan walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan gaaladu yuqaatiluunakum inay idinla diriraan xataa yaruduukum ilaa ay idinka celiyaan can diinikum diintiina in istataacuu waa hadday awoodaan oo arrinkaa ay karaan waman yartadid waman qofka yartadid ka noqda minkum xaalu idinka idinka mid yahay can diinihi diintiisa ruuxa dib uga noqday ridooba oo fayamut dhinta walxaal huwa kaafirun huwa isagu kaafirun uu gaal yahay fa ulaa'ika kuwaasi xabitat waa ay burtay acmaaluhum camaladoodu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa ku burtay waalaakhirati aakhiraba wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waaraya weeye imaamu shaafici oo kale aayaddan waxa uu yidhi fayamut wa huwa kaafirun waa qeyd wuxuu qeyd u yahay xubuut lcamal oo camalku inuu buruu baaba-oon waxba laga soo qaadin waxay ku qaydan tahay gaalnimada inuu ku dhintay qofkii ridoobay haddiise riddadii uu ka soo noqdoonu ku dhiman camalkiisii ma burin baa uu yidhi oo midhaha ka dhalanaya waxa weeyaan hadduu markii hore xajay oo uu ridoobay haddana uu dib diintii ugu soo noqday xajkaagii ka hore ku celi la odhan maayo laakiin maalig iyo aimo kale waxay yidhaahdeen kuma xidhna inuu ku dhinto ee kolba hadduu gaaloobay wax alla wixii camal horreeyey waa buray oo waa baaba-ay marka xajkiisii hore waa inuu kusoo celiyo uma tirsanaa marka waa masale khilaafiya bayna alfuqahaa allah waxau uhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey waladiina kuwa haajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illah ilaahay jidkiisa ku jihaaday ulaaika kuwaasi yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allah ilaahay naxariistiisa ayay rajaynayaan wallahu allana gafuurun kii dembi dhaafis badan weeye raxiimun ee addoommadiisa u naxariista yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow can ilkhamri ay can xukmi alkhamri khamrada xukumkeeday ku weydiinayaan maaha daatadeede waa xukumkeeda sharci iyo walmaysiri khamaarka xukumkiisa ayay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaa nebi moxamedow fiihimaa labadaa dhexdooda waxa ku sugan khamrada iyo khamaarka ismun dembi dembiga oo kabiirun weyn iyo wa manaaficu wax taro ayaa ku sugan oo linnaasi dadka ugu sugan wa ismuhumaa dembigooda oo dhibkooda laga wado ayaa si akbaru ka weyn min nafcihimaa waxtarkooda wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan aayaddii hore waxaa lagu tilmaamay xoolaha la bixinayaa wuxuu yaho inuu xalaal noqdo xalaalun tayib iyo cidda la siinayo oo waalidiintii iyo aqrabiintii iyo dadkii baahnaa ah tanna waa su-aalun can ilqadri aladii yunfaq qadarka ama inta la bixinayo weeyaan su-aashana wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan qul waxaad ku tidhaa alcafwa ay anfiquu bixiya alcafwa wixii dheeraad ka ah baahidiina iyo xaajadiina oo ruuxa xoolaha haya dee wixii naftiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa ka soo hadha ayaa inuu bixiyaa u bannaan tahay laakiin wixii dadkii ay nafaqadoodu waajibka ku ahayd u baahan yihiin ee aan dhaafayn ama dheerayn dee inuu bixiyo ma aha ilaan kuwan hadduu dayaco waa dambaabayaaye qul waxaad tidhaha nebi maxamedow alcafwa ay anfiqu alcafwa waxaad bixisaan waxa xaajadiina ama baahidiina ka dheeraadka ah kadalika yubayinu allah ay kamaa bayana lakum maa dukir sida alla idinku caddeeyey waxaa hore loo soo xusay sidaasoo kalea yubayinu allahu ilaahay idinku caddaynayaa lakum idinka al aayaati aayaadka lacallakum tatafakkaruuna likay tatafakkaruu si aa uga fakartaan fi dunyaa ay fii amri dunyaa arrinka adduunya iyo waalaakhirati wa amri alaakhirati iyo arrinka aakhiraba wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi moxamedow can ilyataama agoomihii iyo xoolahooda waxa laga yeelayo qul waxaad ku tidhaahdaa islaaxun hagaajin lahum agoomaha xoolahooda loo hagaajiyo iyo xaalkoodaba ayaa khayrun wanaagsan oo khayr ah wain tukhaalituuhum haddaad agoontii dheehdaan macnaha haddaad masaariiftii iyo noloshii isku darsataan oo isku dhari noqotaan fa ikhwaanukum waa walaaladiin wallaahu allana yaclamu waa og yahay almufsida ka wax fasahaadinaya ee xumaynaya min almuslixi ka wax hagaajinaya waa ka og yahay rabbi ka markaa wax la cunaya agoonta xoolahooda ku baabi'inaya inuu gardarro ku cuno doonaya iyo ka xaajo iyo wixii dantu keensatay mooyaane u daryeelaya labada ilaahay waa kala og yahay walow shaaa allahu alla haddii uu dooni lahaa laacnatakum mafcuulka ama mutacallaqa mashiicada waxaa laga fahmayaa jawaabka lowda oo laacnatakum waana icnaatakum walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ay icnaatakum dhibaatayntiina inuu idin dhibaateeyo alla hadduu dooni lahaa ma doonine laacnatakum waa idin dhibaatayn lahaa oo waxaa la idinku dhibaatayn lahaa idinkoo xoolahooda hayo oo rogrogaya oo ka shaqaynaya ayaa haddana laydin odhan lahaa far ha saarin oo ha u dhowaanina arrintaasina waa dhib laakiin ilaahay waxau uhi wain tukhaalituuhum fa ikhwaanukum wallahu yaclamu mufsida min almuslix waana raxmad laydin naxariistay waayo ina allaha alla casiizun waa kii qaalib ee adag xakiimun ee xikmad badan ee shay walba meeshiisa munaasabka adhiga aayaddanna waxay soo degtay markii dadka muslimiintu ay dhibsadeen xoolaha agoontii xoolahooda ku dhex jira ee badhkood xoolahoodii gaar ugu saareen ee dheri gaara ay u sameeyeen ee ay yidhaahdeen waxba ku darsan mayno iyagoo isla waad ku dambaabaysaan arrintaana dee xaraj iyo dhibaato badan ay ka dhalanaysay dabeed waxaa loo baneeyey dee haddii xoolahoodii iyo masaariiftii wixii inta la ysku darsado iyadoo loo daryeelayo oo loo rogrogayo oo loo hagaajinayo isku afna la noqdo xoolahoodana loo daryeelayo inaanay arrintaasi wax dembiya lahayn oo ay bannaan tahay alla waxau ihi walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati haweenkii mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa ay rumaynayaan wala amatun addoon addoonta oo mu'minatun mu'minadah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin ay min xuratin mushrika mid xora oo mushrikada mid addoon oo mu'minada ayaa ka wanaagsan walow acjabadkum haba idin cajab geliso tan xorta ah ee mushrikadda ah quruxdeediiyo xoolaheeda aada laba dhacdaane addoonta mu'minadda ah ayaa tan xorta ee mushrikadda ka khayr badan walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina raggii gaalada ee mushrikiinta ahaa ay banaatakum mafcuulkii labaad ee ankaxada ayaa lasoo qadarayaa oo haweenkiina gaaladii ha u guurinina xataa yuuminuu ilaa ay ka rumaynayaan walaa cabdun addoon addoonka oo mu'minun mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin ay min xurin mushrikin mid xora oo mushriga waxaa ka khayr badan addoon mu'min ah walow acjabakum kaa xortee mushriga ah haba idin cajabiyo quruxdiis iyo xoolihiisuye allah waxau uhi ulaa'ika kuwaasi yadcuuna waxay ugu yeedhayaan dadka ila naari naarta maxaa laydinku diiday guurkooda waayo naar bay dadka ugu baaqayaan wallaahu allana yadcuu waxaa ugu baaqayaa dadka ila aljannati jannada iyo walmakfirati dembi dhaafka oo biidnih ilaahay ogolaanshihiisa iyo idankiisa ayuu idinku baaqayaa waa asbaabtii laydinku jannayn lahaa layn laydinkuna dembi dhaafi lahaa inaad samaysaan baa alla ydinku baaqayaa wayubayinu waa caddaynayaa alle aayaati aayaadkiisa linnaasi dadka ayuu caddaynayaa oo lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu si ay u waantoobaan oo wax u qaataan walaa tunkixuu waa amrun liwliyaa'i lumuur waxaa lagu amrayaa dadka dumarka xilkooda hayee weliga u ah halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa in waxa weeyaan nikaaxii gabadhu aan u guntamayn ilaa biidni waliyiha waayo waa la guurinayaa ee iyadu ma guursan karto amarkeeda iyo taladeeda waa la hayaa dee haweeneyda aan iyadu amarkeeda mulkiini amarka ummadda muslimiintana ma mulkiyi karto oo waxba kursi iyo siyaasad inay u hanqaltaagto tii nafteedaanay mulkiin oo la odhanayaa odayga bixi tu arrin arrin kaloo ka caamsanna ma mulkiyi karto oo laa nikaaxa ilaa biwaliyin baa nabiguna yidhi sala allahu calayhi wasalam nikaax ma jiro ilaa weliga idankiisa mooye wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nabi maxamedow can ilmaxiidi waa master mimiyo bimacna alxayd yacni xaydka xukumkiisa ay can xukmi lma can xukmi alxayd caadada dhiigga caadada xukumkiisaay ku weydiinayaan waxaa kaloo lagu macnayn karaa waxa weeyaan darfu makaan miimiyaho yacni ay can makaani alxayd meeshii caadada xukumkeeda xaaladda caadada waxaa kaloo lagu macnayn karaa can zamani alxayd waktigii caadada xukumka ay qaadanayso caadadu ayay ku weydiinayaan wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabi maxamedow can ilmaxiidi yacni haaliban inta badan qur-aanka wayas'aluunaka qul unbaa ka dambaysa oo idinka arkaya aayaddii waydaa sa'alaka cibaadii ayna soo martay mooyaane oo lagu ishaarayey dee cibaadada iyo ducadu in laa waasitata bayna alcabdi wa rabbih wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nabi maxamedow can ilmaxiidi ay can xukmi alxaydi caadada xukumkeedii bay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow huwa xaydkaasi adan dhibaato weeyi oo macnaha waa dhib iyo qurhun waana najaaso markaa isaga iyo maxalkuu ka soo baxayaba waktigiisa la yska dhowrayo weeyi qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydkaasi adan dhibaato weeyi ee factaziluu ka dheeraada annisaaa ay wat'a annisaa'i haweenka gelmadooda ka dheeraada filmaxiidi ay fii zamani alxayd xilliga xaydka oo waxaynu usoo qadaray mudaafka waa calaa xadfi mudaafeh waayo haweenka daatadooda iyo laftooda lagama dheeraanayo lamana karantinimaynayo eh waxaa laga dheeraanayaa waa in loo galmoodo uun mucaamaladii kale waa furan tahay galmo uun baa la diiday xaaladdaas walaa taqrabuuhunna haweenkii ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay daahir noqonayaan fa idaa tataharna marka ay tahaaro qaataan fa'tuuhunna haweenkii u taga min xaysu amarakum allah halka ilaahay idin amray uga taga yacni ha ka tallaabsaninee halkaa uga taga waayo in allaha alla yuxibu waa jecelyahay altawaabiina kuwa noqodka badan leh alla u toobadkeena wa yuxibu waa jecelyahay rabbi almutatahiriina kuwa isdaahiriya nisaa'ukum haweenkeenu xarhun beer bay idin yihiin lakum idinka faatuu taga xarhakum beertiina annaa shi'tum ay kayfa shi'tum si alla siaa sidaa doontaan ugu taga yacni qaab alla qaabkaa doontaan ugu taga oo waqadimuu u hormariya lianfusikum nafihiinana ay khayra wanaag iyo khayr naftiina u hormariya ama waa tasmiyadii iyo ducadii qabla aljimaac bisinka iyo ducadii soo aroortay qabla aljimaac hormarsada oo bismi illaahi allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana mima razaqtana wاtaqu llaha allana ka baqa oo waclamuu ogaada anakum idinku mulaaquuhu alla inaad la kulmaysaan oo wabashir اlmu'miniina mu'miniintana ugu bushaareeya wanaag iyo khayr oo dhan halkan waxaa lagu tilmaamay haweenkii xaalatulxayd in laga dheeraanayo horta dheeraanshahaasi si aynu tilmaanay waa galmada uun waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yihi isnacuu kula shayin ila nikaax wax walba sameeya galmo mooyaane marka yacni taataabashadii mubaasharadii tamatucii guud waa bannaan yahay laakiin jimaacii uunbaa xaaraan ah xaalatulxayd nimanka yahuud la yidhaahdo caado waxa u ahaa haweenaydu markay xaydo way karantinimayn jireen way dayrin jireen oo waa durkin jireen meel lamay geli jirin waxna lamay cuni jirin manay taaban jirin marka innaka shareecadeenu taa waa ka duwanta oo nebigu waxau yihi wax walba sameeya galmo mooyaane wixii kaleba idiin bannaan waxaa lagu xidhay haddaba marka loo dhowaanayo ama galmadii la xarimay marka la sameynaya laba sharday ku xidhan tahay xataa yadhurna fa idaa tataharna alطuhru wاtatahur culimadu waxay yidhahdeen xataa yadhurna waa aلطuhriyo waa inqiطaacu dami dhiiggii inuu go-o waa kow fa idaa tataharnana waa atatahuro waa inay ka maydhato labadaasi markay kulmaan dhiiggii oo go-ay iyo iyadoo ka maydhatay waa kuu bannaantahee u tag macnuhu waa sidaa waxaa kaloo laynoo tilmaamay haweenku inay beer inoo yihiin beertiina aynu ugu tagno annaa shi'tum si alla sidaa doontaan halkan annaa waxaa la yidhi waa cumuumun fi lkayfiyati laa fi lmakaani walmaxal waxay caam ku tahay sifada iyo qaabkaad haweeneydaada ugu tegayso laakiin caam kuma aha goobta iyo maxalkaad uga tegayso taa caam kuma aha oo halka looga tegayaa waa maxalulxarhi waa meesha la beeranayo halka la beertaana waa halka ilmuhu ka soo baxo marka makaankaasi caam maahe waa khaas oo halkaa keliya ayaa looga tegi karaa faatuu xarhakum laakiin annaa shi'tum waxa weeyi sifada iyo qaabkaad ugu tegayso jiif iyo joog sii jeed iyo soo jeed sidaa doonta samee laakiin maxalku waa hal meel halkaa ha ka gudbin oo ha ka tallaabsan waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi aqbil waadbir waataqi dubura waalxayda sii jeed iyo soo jeed sidaa doonta ugu tag laakiin dabada iyo caadada labadaa iska dhowro iska ilaali labadaa shay unbaa muxaram ah laakiin sifada iyo qaabka kale sii jeeda ama soo jeeda ama sidaa doonta ka dhig nimanka haddaba yahuud waxaa kaloo dhaqan u ahayd oo aayaddani kusoo degtay waxay odhan jireen ninku markuu xaaskiisa u tago iyadoo sii jeeda iyadoo maxalku hadda uu yahay un halkii laga beeranayay weladka uu ka soo baxayay laakiin soo jeed anay ahayna sii jeed ay tahay ilmaha dhashaa wuxuu dhashaa iyadoo indhihiisu kala jeedaan ama uu cawaran yahay saasay odhan jireen tiibaa markaa waxaa lagu yidhi faatuu xarhakum annaa shi'tum waxaa yahuudi ay tidhi waxba kama jiraane sii jeed iyo soo jeed sidaa doontaan sameeya wax dhibaatiina kuma jirto idaa kaana almaxallu maxalla alxarhi marka goobtu ay tahay halkii beerashada ee ilmaha oo keliya sifada iyo qaabku way kuu furan tahay yuxibu lmutaahiriin alطahaara alxisiya walmacnawiya waa koobsanaysaa oo tii xisiga ahayd najaasaadkii qurunkii wixii xumaa iyo tii macnawiga ahayd ee kufri iyo xumaan iyo dunuub intaba waa iska ahirayaan allah waxa u yihi walaa tajcalu llaha allaha ka yeelina ay ilxalifa biاllah ayaa loo jeedaa waa calaa xadfi mudaaf ilaahay dhaartaad ku dhaaranaysaan ha ka dhiganin oo ha ka yeelina curdatan ay maanican mid idiin diidaya liaymaanikum liajli aymaanikum dhaaraha aada dhaaranaysaan darteed dhaartii ha ka yeelina mid idinka mancid oo idiin diida an tabaruu inaad samafashaan oo watataquu alla ka baqataan oo watuslixuu heshiisiisaan bayna annaasi dadka dhexdooda wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeyaan caliimun ee ogaal badan macnaha waxaa la leeyahay ha odhanin wallaahi inaanan dee tukanayn oo kale waa tusaaleune yacni khayrka ha ka dhaaranin oo hadhowna ha odhanina dee inaan tukado ama khayr sameeyo waxa ii diidasa waan ka dhaartay taasi ma bannaana oo haddiiba aad ka dhaaratay wanaaggii maxaa kuu bannaan inaad wanaaggiina samayso dhaartiina si aanad u dambaabin aad ka kafaara gudato oo nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam man xalafa calaa yamiinin uma ra'aa khayra minha falyukafir can yamiinihi walyaأti aladii huwa khayr ninka intuu dhaar ku dhaarto wuxuu ku dhaartay wax ka khayr badan arka kaa khayrka badan hala yimaado dhaartiisii horena ha ka kafaara guto laakiin haddaad tidhahdo wallaahi inaanan xigtadayda xidhiidhinay hadhowna aad tidhaahdo waanigii dhaarto ma xidhiidhinaya qaraabada dee lagugu garaabi maayo waa gaf xidhiidhi dhaartana ka kafaara gudo weeyaan macnuhu yaanay dhaartu noqon mid khayrka kuu diida sababaanay kugu noqon laa yuaakhidukum allahu ilaahay idinku qaban maayo billagwi lagwiga fii aymaanikum dhaarihiina dhexdiisa xaal uu ku sugnaaday lagwigu waa dhaarta aan loo kasayn ama loo qasdayn ee carabka ama afkaaga kusoo dhacaysa eed isaga dhawaaqayso qasad iyo niyo la-aan ayaa laqwulyamiin la yidhaah marka dhaarta laqwiga a laydinku qaban maayo kafaarana ka waajibi mayso walaakin ha yeeshee yuaakhidukum alla wuxuu idinku qabanayaa bimaa kii kasabad ay kasbatay quluubuhum qalbiyadiinu ay qasadathu min min alaymaani idaa xalaftum sida jalaaleynku uu soo qadarayo macnaha dhaaraha aada u qasadaan eed niyeysataan taasaa haddaa oofin weydaan oo aad yacni waxa weeyaan waxaad ku dhaarateen aada samayn weydaan taasaa laydin qabanayaa haddaydaan ka kafaaro gudan wallaahu allana kafuurun kii dambi dhaafis badan weeyaan xaliimun ee dulqaad badan cayshoo kale waxay ahayd laquulyamiinku waxa weeye qowlu rajuli laa wallaahi wa balaa wallah yacni ninka isagoo sheekaynaya iska odhanaya maya wallaahi sidaa ma aha ha wallaahi waa caynkaa arrinku isagoon uba qasday oo dadka qaarkood baa markay sheekaynayaan ha wallaahi iyo maya wallaahi ay caado u tahay isagoon uba qasdayn oon dhaarba niyoon kaasaa la yidhaha laqwulyamiin kafaarana kama waajibto alla waxa u ihi liladiina kuwii waxa u sugnaaday yuuluuna ka dhaaranaya min nisaa'ihim ay min wai nisaaihim min min wai nisaa'ihim haweenkooda galmadooda kuwii ka dhaaranayay dhaar ku marayay inaanay u dhowaan waxaa u sugnaaday oo u bannaan tarabusu arbacati ashhurin bila afara sugidood baa u sugan fa in faa-uu haddaba hadday soo noqdaan afartaa bilood dabadeed oo reerahoodii ay reeraystaan fa ina allaha alla kafuurun kii dambi dhaafis badan weeyaan raxiimun ee addoommadiisa u naxariisanayo oo waxay gafgaleenna waa laga dhaafayaa waana xaasaskoodii oo xalaal bay u yihiin kol hadday dib ugu noqdeen wain cazamuu alaaqa ay wain cazamuu cala alaaq hadday goostaan furiinkiina ey falyuqicuuhu dee ha ridaanoo markaa ha furaan waayo fa ina allaha alla samiicunkii maqal badan weeye caliimun ee u ogaal badan addoommadiisu waxay samaynayaan waataynu hore usoo tilmaanayoo kol haddii ninku uu reerkiisa ka dhaarto inaanu u dhowaan fursad waxa uu leeyahay afar bilood afarta bilood markay dhammaadaan waxa uu khiyaar lyacni la dooransiinayaa bayna alfay-a waatatliiq inuu usoo noqdo reerkiisii oo fa in faa-uu fa ina allaha kafuurun raxiim markaa way dhammaatay arrintaas iyo inuu furo ama xaakimku khasab kaga furo laakiin afar bilood wixii ka dambeeya haweenaydu qof mucallaqa oo bannaan ka laalaadoon lana qabin lana furin ma noqon karto dee xaqeedaa la dhowraya allah waxau uhi waalmuطallaqaatu haweenkii la furay yatarabasna waxay sugayaan waa khabarun yani khabariyatun lafdan wainshaaiyatun macnan oo fulinta ay wixii la faray fulinayaan baa laga cabiray sidii waxay sameeyeenba laakiin waxaa loo jeedaa ha sameeyaan marka allah waxau uhi waalmuطallaqaatu haweenkii la furay yatarabasna ay liyatarabasna ha sugaan bianfusihina nafahoodii oo ha ciddo tirsadaan halaathata quruu'in saddex caado ama saddex tuhuri ha sugaan oo ha ciddo tirsadaan walaa yaxilu xalaalu maaha lahuna iyaga an yaktumna inay qariyaan maakii khalaqa allahu alla ku abuuray fii arxaamihina ilma galeennadooda dhexdooda oo ilmaha uurkooda ku jira inay qariyaan maahe waa inay qeexaan oo ay muujiyaan wixii alla ku beeray beerkooda waa in kunna hadday ahaadeen yu'minna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyawmi maalinta alaakhiri ee ugu dambaysa wa bucuulatuhunna raggoodii qabay ayaana axaqu xaq ule biraddihinna celintooda ay soo ceshanayaan fii dalika ay fii muddati tarabusi yacni muddadaa saddexda tuhri ama caaday sugayaan yacni waa saddex waa muddadaa ciddada ay ku dhex jiraan ee ciddadu aanay weli dhammaan dhexdeeda raggooda xaqule inay soo ceshadaan jalaaludiin asuyuuti wuxuu odhanayaa axaqu afcalu tafdiilku laysa fii baabihi waayo axaqiyada cid la wadaaga soon isaga ahayni zawjkii ma jiro cid kaloo laleeyahay xaq bay leedahay laakiin isagaa ka xaq badan ma jirto waayo haweeneyda mar haddii talaaqeedu uu rajci yahay ninkeedunbaa ku xaq leh ku kale ma soo agmari karo intaani ciddadu dhammaan sidaa darteed si aan mushaarako looga fahmin ilaa afcalu tafdiilku wamaa dalla cala lmushaarakati waziyaade afcalu tafdiili laysa fii baabihi markaa kaga xaqnimo badan ha o dhan isagaa ku xaqle leh oo aslulficil unbuu faa'iideyn mar haddaan tafdiilkii laga macnaynin wa bucuulatuhunna raggoodii hore ee qabay ayaa axaqu ku xaq leh biraddihinna soo celintooda haweenkooda ay soo ceshadaan fii daalika ciddadaa dhexdeeda intaanay dhammaan kol hadday dhammaato dee ragga ilen kama xige in araaduu waa haddii ay raggu doonaan islaaxan hagaajin maaha inuu usoo ceshanayaa dhibti waa hagaajin iyo wanaag hadduu usoo ceshanayo waa halkay fuqahada qaarkood kala baxeen rajcaduba waan sixi mayso hadduu isleeyahay ku dulmi oo aanu daacad ka ahayn waase mas'ala khilaafiya walahunna waxaa u sugan haweenka mithlu ladii kii wax lamida calayhinna haweenka korkooda saaraa ee xuquuqahaa bilmacruufi wanaag ayaana xuquuqdaasi ugu sugnaatay sida wanaaggeeda la yaqaano ee curfigiiyo caadada ah walirijaali raggiina waxaa ugu sugan calayhinna haweenka korkooda darajatan dheeraad oo qawaamad iyo taacadii ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bihi bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim marka amarka raggaa leh taacada in la ateeco waajibnimadeeda raggaa leh dheeraadka allaa siiyey waayo meherka iyo masruufka intaba raggaa lagu waajibiye dee dumarka laguma waajibin xaq dheeraada sidaasay ku yeesheen walirijaali raggiiba waxaa ugu sugan calayhina haweenka korkooda darajatun dheeraad baa ugu sugan oo qawaamadii maamulka iyo taacada wujuubkeedii ah wallahu alana casiizun kii adag ee qaaliba weeye xakiimun ee xikmad badan alla waxa uhi aalaaqu ay alaaqu rajci waa alaaqii haweeneyda lasoo ceshan karayey maaha kii baa-inka ahaaye marataani laba goor weeyi oo macnaha ninku haweeneydiisa wuxuu soo ceshan karaa marka uu furo waa soo ceshan karaa haddana marka labaadee uu furo waa soo ceshan karaa ciddadu intaanay dhammaan mar saddexaad hadduu furo waa ka fogaato waa khalaas ilaa nin kale ay soo marto alla waxau ihi markaa aalaaqu marataani alaaqa la soo ceshan karee rajcigu waa laba goor waa meelahay culimadu ka qaateen dee rajcigii inuu noqdo inuu alaaqi noqdo maratan bacda mara oon mar la israacin waa masale khilaafiya laakiin dee culimada le isma raaci karo meelahay ka istimbaataan marataanidana ka mid ah oo dalqataan lama odhane marataani waxaa laga fahmayaa ee maratan bacda mara fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ay falwaajibu waajibku waxa uu yahay talaaqa rajciga ah intaanay ciddadiisu dhammaan waxa waajiba imsaakun haysasho bimacruufin wanaag lagu haysto gabadhii oo macnaha dee ciddadii intaanay dhammaan lasoo ceshadaa loo jeedaa aw tasriixun ama sii dayn biixsaanin wanaag lagu sii daayo waxba aan la soo ceshanee ciddadii intay iska dhammaanayso la yska daayo oo faraha laga qaado la ysaga tago walaa yaxilu xalaal idin maaha lakum idinka raggiyo an taakhuduu inaad ka qaadataan mimaa kii xaggiisa aataytumuuhuna haweenka aa siiseen shay a waxba meherkii iyo maalka a siiseen inaad wax ka qaadataan idinma banaana ilaa an yakhaafaa labadii isqaba inay ka baqaan mooyaane allaa yuqiimaa inaanay oogi karayn xuduud allahi ilaahay xuduudiisii inay macnaha ka baqaan inaanay wada dhaqmi karayn oo xuduuddii alle aanay oogi karayn taa inay ka baqaan mooyaane fain khiftum haddii aada ka baqataan allaa yuqiima labadaa isqabaa inaanay oogi karayn xuduudallaahi ilaahay xuduudiisii waxabay arkeen dad wada dhaqmi kara oo wada joogi kara oo xuquuqday isku lahaayeen isu gudi kara inaanay ahayn taa haddaa ka baqdaan falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma saara fii maa wixii iftadad ay isku furatay haweenaydu bihi maaga oo macnaha haweenaydii waa khulucii inay dalqadeedii iyadu iibsato oo meherkii iyo maalkii la siiyey ay isku furato si ay waxa weeyaan dee ninka uga furanto ay banaanka uga marto inay xoolaheedii isku furato iyadu khuluca samayso waa marka naca iyo diidmadu xaggeeda uu ka yimaadee iyaduna xoolaha ay isku furatay kuma dambaabayso ninkuna xoolaha uu qaatay si uu u furo kuma dambaabayo waa khuluci weeyi tilka taasi baa la yihi xuduudullah waa xuduuddii ilaahaye falaa tactaduuha ka gudbina waman axadka yatacadda ka gudba xuduud allahi ilaahay xuduudiisa fa ulaaika kuwaasi hum iyagunbaa aldaalimuuna kuwa daalimiinta dulmiga fale waa kuwa fain طallaqahaa hadduu haweenaydiisii ninkii furo ay bacda almaratayni ilaa aalaaqu marataani baa inoo soo hormartay labadii goor dabadood hadduu furo macnaha mar saddexaad falaa taxilu haweenaydii xalaalumaha lahu isaga min bacdu ay min bacdi almaratayn labadaa dalqadood dabadood mar hadduu talaaqii saddexaad furay fain allaqahaa haddii uu haweenaydii furo labadii hore dabadood oo midii saddexaad ah falaa taxilu xalaal uma aha lahu isaga min bacdu dabadeed macnaha ay min bacdi dalqati athaalitha tan saddexaad ee uu furay dabadeed xalaal dambe uma aha xataa tankixa ilaa ay haweenaydii soo guursata zawjan nin hayrahu aan isaga ahayn fain allaqahaa ninkii kalay guursatay hadduu soo furo iyagoo iyagu ikhtiyaarkooda isku nacay ee aanu ahayn dee ataysu lmustacaar orgigii lasoo ergistay aanu ahayn waayo taysu lmustacaarka waxaa loo yaqaanaa ka muxallilkaa ee xalaaleeyaha oo labadii ay saddexdu ka dhammaataan nin u tegaya waxaa lagu heshiinayaa habeen ama laba soo qabo haye xalaalowdo waxba taa kuma xalaaloobaan lacnad ilaahay baana ka dhalanaysa waxaana lagu magacaabaa ka ataysu lmustacaar waa orgi lasoo ergistay kii xoolaha loo keenayo oo kale marka fain allaqahaa haddii uu furo ninkan dambey guursatay oo iyagu sidooda iskood u kala tagaan iyagoo weliba kulmay oo isu galmooday waayo xadiidkii rifaaca xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki waa inay galma dhacdo fain allaqahaa haddii uu ninkii kala furo falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma aha nin labadii saddexda markii hore ku kala tegay an yataraajaca inay dib isugu noqdaan in danna hadday u maleeyaan an yuqiimaa inay oogi karayaan xuduud allah ilaahay xuduudiisa hadday is yidhaahdaan waa waaye aragteen oo maanta waa wada dhaqmi kartaan dib waa isugu laaban karaan wa tilka taasi xuduud ullah ilaahay xadadkuu dhigay weeyaan oo yubayinuhaa waa caddaynayaa rabbi oo liqowmin qole ayuu caddaynayaa kuwaasoo yaclamuuna wax kala garanaya oo cilmi leh wa idaa allaqtum markaad furtaan annisaaa haweenkii markaad furtaan oo fa balagna ay gaadhaan ajalahunna ay ajala ciddatihinna ciddadooda muddadii loo asteeyey ay gaadhaan halkan jumhuurulculamaa waxay yidhaahdeen fa balagna waxaa looga jeedaa ay qaarabna buluuqa ajalihinna marka ay u dhowaadaan gaadhitaanka muddadii loo asteeyey ciddad baxa ile hadday ciddadii dhammaato ma taallo meesha faamsikuuhuna bimacruufin aw sarixuuhuna bimacruuf dadkaba markaa kama xigee waa inay meher cusub iyo idan cusub ugu soo noqotaa kol hadday ciddad baxday marka muraadku ma aha inay ciddadii dhammaatee waa inay ku dhowaato oonay weli dhammaan waa muqaaraba waidaa طallaqtum markaad furtaan annisaa haweenkii oo fabalagna ay qaarabna fabalagna ajalahunna ay qaarabna buluuqa ajalihinna oo dabeed ay ku dhowaadaan gaadhistay gaadhi lahaayeen muddadii waxa weeyaan loo asteeyey ciddadooda marka faamsikuuhunna haysta bimacruufin wanaag ku haysta oo soo ceshada aw sarixuuhunna ama kusii daaya bimacruufin wanaag oo iska daaya ha dhammaatee walaa tumsikuuhunna ha u haysanina haweenka diraaran liajli diraar dhibis aad dhibaysaan darteed ha u haysanina litactaduu si ay ugu xadgudubtaan waman qofka yafcal sameeya dalika cudwaanka iyo xadgudubka faqad dalama alla ilahi dhab ahaan buu u dulmiyey nafsahu naftiisa oo cuquubada ka dhalata isagay ku dhacaysaa walaa tatakiduu ha ka yeelanin aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa huzuwa dheeldheel ama mahzuwan biha kuwa lagu dheeldheelaha ka dhiganina wadkuruu xusa nicmat allah ay incaam allah waa master bimacna alincaam marka nicmat allah sidaa darteed jaara majruurku incaamku ku tacalluqaya wadkuruu xusa oo ka mahadnaqa weeyaan macnaha qalban wa qaalaban nicmat allaahi ay incaam allah nicmayntiisa ilaahay idiin nicmeeyey calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey xusa iyo wamaa kii xusa ansala uu ku soo dejiyey calaykum korkiina oo min alkitaabi kitaabka aya walxikmati sunnada oo ku dhaqma nicmadana ka mahadnaqa kitaabka iyo sunnadana ku dhaqma yacidukum waa idin waaninayaa rabbi oo bihi madkuurka uu soo sheegay alla idinku waaninayaa inaa xustaan incaamka iyo kitaabka iyo sunnadaba waataqu llah ilaahay ka baqo waclamu ogaada ana allaha in alle bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan ee u ogaal badan uu yahay waidaa طallaqtum markaad furtaan annisaaa haweenkii oo fabalagna ay gaadhaan ajalahunna aayaddan iyo aayaddii hore waa kala duwan yihiin tii hore ilain طalaaq rajci oo lasoo ceshanayu ahaaye waxaynu nidhi ay qaarabna buluuqa ajalihinna waa markay ku dhowaadaan dhammaadka eenay weli ciddadu dhammaan ilan waa soo celintiye tanise waa calaa xaqiiqatihaa oo mudaaf loo soo qadari maayo ciddadii baa dhammaatay markaa weli cusub iyo yacni idan cusub oo weligii laga qaato iyo meher cusub baa loo baahanayaa oo ciddadii baa dhammaatay markaa sideedaas ayaa lagu dareerinayaa oo loo soo qadari maayo muqaarabadii allah waxau uhi waidaa طallaqtum markaad furtaan annisaa haweenkii oo fabalagna dabeed ay gaadhaan ajalahunna ay ajala ciddatihinna ciddaday tiirsanayeen muddadeedii ay gaadhaan oo ciddadoodii dhammaato marka waxaa la yidhaha waa baa-ina suqra meher cusub mooyo si kale kuma soo noqon karto falaa tacduluuhunna awliyaau lumuurkii waa waalidkii xilka hayaa lala hadlayaaye falaa tacduluuhunna haweenkaa haw diidina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii marka horeba ay isqabeen idaa taraadaw hadday isaga raalli noqdaan baynahum iyaga dhexdoodu ninkii iyo haweenaydiisii bilmacruufi wanaag hadday isaga raalli noqdaan idinku haysu diidin ee isu guuriya allah waxa uhi dalika xukumkaas ayaa yuucadu lagu waaninayaa bihi xukumka man qofka kaana ahaaday huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yahay yuuminu kii rumaynaya billaahi alle iyo walyawmi maalinta alaakhira ee dambe dalikum xukumkiinaa lasoo sheegay oo cadamu lcadli inaan la diidinee wilaayadii la siiyo ah macnaha in la idmo oo weligii aan u diidin inatiisii inuu guuriyo diidma la-aantaas oo in la ogolaado ah ayaa askaa idin wanaag badan lakum idinkoo wa adharu idin tahaaro badan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay xaqaa'iqa arrimaha iyo waxay ku dambaynayaan wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin markaa soomaalidu maxay odhan jirtay walaashaa iskuma huftid seediga haysa seegina sameehayn macnaha qisadu waxa weeyaan laba qof oo isqabi jiray oo kala tegay laakiin ciddadiina ay dhammaatay ayaa la leeyahay iyagii hadday dib usoo heshiiyaan ha odhan ma ninka walaashay furay ee ciddadii ay dhammaatay wallahi inaanan ku siinayn halkan waxaa sabab nusuulka lagu soo arooriyaa qisadii macqil ibnu yasaar oo waxaa la yidhi saxaabigii macqil ibnu yasaar ayaa walaashii nin u guuriyey dabeed ninkii waa furay ilaa ciddadii ay dhammaatay ninkii baa macqil u yimid wuxuu ihi macqilow ii guuri walaasha ah markaasuu yihi wallaahi laa uzawijuka iyaaha wallahi inaanan kuu guurinayn waan ku sharfay waan ku karaameeyey markaasaa intaad furtay weliba aada sugtay intay ciddadu dhammaanaysay saad imika ayay imanaysaa markaasay soo degtay falaa tacduluuhuna waidaa طalaqtum الnisaa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahun waxaa kaloo aayaddan loo daliishanayaa ishtiraau lwaliyi xataa fi hayib xataa carmalidii lasoo guursaday ee aan bikrada ahayn weliga in loo shardiyayo ilan waa isku mid un imika ninkan laleeyahay ha u diidin horeba ha u qabo laakiin maanta dadku uula siman yaho isaga iyo qofka kale labaduba idan bay u baahan yihin marka sida saxiixa ah inanta bikrada ah iyo tacarmalida ah isku sibaa loo baahan yahay labadaba weligoodu inuu bixiyo oo carmalidu nafteeda ma guurin karto ee weligeedaa guurinaya waayo dee macqil lama doonteenba aayaadkana kama hadleenbe dee iyadaa isguurin lahayd ilan guur hore waa soo martay oo maaha bikree marka falaa tacduluuhunna waxay tilmaamaysaa weli weligu isagaa xilkii haya xataa haddii walaashi carmali tahay allah waxau ihi wlwaalidaatu hooyooyinkii wax dhalay yurdicna kuwii wax dhalay yurdicna waa nuujinayaan awlaadahuna ubadkoogii halkanna waa khabariyatun lafdan wainshaaiyatun macnan ay liyurdicna ha nuujiyeen baa looga jeedaa hooyooyinkii wax dhalay awlaadahunna ubadkoogii naaska ha nuujiyaan waa xaqu ku leeyahay xawlayni laba sannadood ha nuujiyaan naaska labada sannadood oo kaamilayni dhammaystiran liman araada waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahaye daalika arrinkaa lasoo sheegay oo laba sannadood oo dhammaystiran in naaska ilmaha la jaqsiiyo ah liman mid buu u sugnaaday kaasoo araada doona huwa manku an yutima inuu dhammaystiro alradaacata naas nuujinta waxaa laga qaadanayaa waajib maahee waa ruuxii doona oo labada sano in la dhammaystiraa waajib lagu dambaabayo haddii laga taga maaha bilowga ugu horeeya unbaa culimadu ku tilmaameen dambarka u horeeya inay hooyadu ilmaha naaska jaqsiisaa waajib bay ku tahay waayo sida haalibkaa ilmuhu la-aantii maba noolaado dambarkaa iyo caanaha ugu horeeya laakiin wixii ka dambeeya waajib ma aha oo iyadu gebigeedaba intay iska daysaa haweeney kale loo soo waxa weeyaan mushqaayad loogu keeni karaa allah waxau ihi wa cala almawluudi lahu kii wax loo dhalay waa aabbihiie korkiisa waxaa ku waajibay risquhunna hooyooyinka arsaaqadoodii iyo masruufkoodii iyo wa kiswatuhunna hugoodii aabbihii waxaa ku waajibay masruufkoodii iyo mariinkoodiiba hooyooyinka ilmaha u dhalay bilmacruufi waxaana xaqaasi aabbaha ku saaran yahay bilmacruufi wanaag iyo ixsaan oo sida macruufkee la yaqaano isagoo kale wixii ku waajibee uu bixin lahaa waa inuu bixiyo oo dee ninkii wax haystana waxba macruufa inuu bixiyo kii gacantiisu gaaban tahayna wuxuu karayuu bixin almacruufu curfan kalmashruudi shardan waalcurfu muxakamun laa tukallafu la dhibi maayo nafsu nafna lagu dhibi maayo ilaa was ilaa wuscahaa karaankeeda iyo awooddeeda waxay karta mooyaane liyunfiq duu sacatin min sacati wman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah laa yukalif llahu nafsa ila ma aataaha allah waxau ihi laa tukallafu lagu dhibi maayo nafsu nafna ilaa wuscahaa karaankeeda iyo awooddeeda mooye wax kale lagu dhibi maayo laa tudaara yaan la dhibin ama lagu dhibi maayo labadaba waa loo macneeyey in jumlada khabariye laga dhigo oo la yidhaha waa nafyun yuraadu bihi nahyu oo yaan lagu dhibin macnaheedu yani lagu dhibi maayo muraadkeedu waa yaan lagu dhibin waa macno nahyi iyo in laga macneeyaba nahyi sariixo cad labadaba way u suubataa laa tudaara lagu dhibi maayo ama yaan lagu dhibin laa tudaara lagu dhibi maayo ama yaan lagu dhibin waalidatun hooye wax dhashay biwaladiha bisababi waladiha ilmaheeda sababtiisa yaan lagu dhibin oo waxaanay karayn aan la saarin walaa mawluudun mid walaa mawluudun lahu mid wax loo dhalayna yaan lagu dhibin biwaladihi bisababi waladih ilmuhii loo dhalay sababkiisa yaan loo dhibin oo waxaanu karin yaan la saarin wa cala alwaarisi kii wax dhexlayay korkiisuu ahaaday mithlu dalik kaa la soo sheegay oo kale maxaa lasoo sheegay masaariiftii iyo mariinkii iyo hugii iyo nafaqadiiba aabbaha inay saaran tahay aabbihii hadduu dhinto waxaa xukumkii ku wareegaya oo uu saaran yahay kii wax dhexlayay waa iyo kan wax dhexlayaa saddexba waa lagu fasiray wa calal waarisi waaridka sabiga laftiisa waa lagu fasiray sabigan la korinaya laftiisa oo kii wax dhexlayay oo ah sabigan yar ee aabbihii xoolihiisa ka dhexlaya korkiisuu ahaaday mithlu daalika waxaa looga jeedaa xoolihii dee uu hantiye u dhaxlay in laga koriyo oo laga nafaqeeyo isaga iyo hooyadiiba waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray kii dhexlayay waalidka dhinto hooyadii ah oo hadday hanti leedahay ama waxay ka dhaxashay in ay ilmihii iyo nafteedaba ka nafaqayso ayaa saaran waxaa culimo fara badanna ku fasireen wa calal waarisi sabiga kii dhexlayay oo waxaa loo jeedaa casabadiisii u dhoweyd sabiga ee dhiiggiisa iyo dhexalkiisaba lahayd awowgii adeeradii walaaladii kuwii ugu dhowaa casabadiisa ee dhexalkiisa lahaa ayaa nafaqadiisii isagiiyo hooyadiiba ay saarmaysaa saddexda qowlba culimadu waa yidhahdeen wa calal waarisi kii dhexlayay korkiisu ahaaday mithlu daalika lasoo sheegay oo kale fa in araadaa hadday doonaan aabbihii iyo hooyadii fisaalan naaska goyn gurin hadday doonaan in naaskii ay ka guriyaan iyadoon waktigii aanay gaadhin can taraadin ay ay yani saadiran can taraadin yacni gurintaasoo kasoo fushay kala raalli ahaansho minhumaa labadooda xaggooda ka ahaaday hadday aabbihii iyo hooyadii doonaan naaska gudhin ay raalli ku kala yihiin iyo wa tashaawurin wadatashi yacni kasoo fushay naaska gudhin ama naaska goyn kasoo go-day kala raalli ahaansho iyo wadatashi hadday doonaan oo damcaan falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma saaro oo way u bannaan tahay wain aradtum haddii aada doontaan waalidkii oo waa ninkii ama raggii mas-uulka ahaa an tastardicuu inaad u naas nuujin dalabtaan awlaadakum ubadkiinni ay maraadica ukhraa haween kaloo naas nuujiya inaad u doonataan haddaad doontaan oo hooyadii intaad ka daysaanba haweenay kaloo idiin nuujisa haddii aada damacdaan ilan way bannaantii hooyadii oo joogta tu kale inay naaska u jaqsiiseen iyagoo wada jooga iyo iyagoo kala maqanba eh falaa junaaxa dembi calaykum korkiina arrinkaa kama saara waase goorma idaa sallamtum waa haddii aada u dhiibtaan haweenkii naaska jaqsiinaya hooyadiiba maa wixii aataytum aada siinaysaan bilmacruufi wanaag haddaa ugu dhiibtaan waxay mutaysteen ee mushqaayad ahaa tii dhashay iyo tan nuujinasaba si wanaagsan waxay mutaysteen haddaa u siinaysaan dee cid kale inay naaska idiin nuujiso kuma dambaabaysaan hooyadii iyo aabbihii midna wattaqu llah ilaahay ka baqa oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arkaya oginu yahay alleh wallahu aclam